ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta magaalada muqdisho ka dhagax dhigay dhismooyin cusub oo ay yeela doonaan wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada hay-adda isgaarsiinta qaranka dhowrista xogta iyo tayadhowrka xarumahan oo dhammaantood lagu dhisayo iskutashi dadweyne ayaa qeyb ka ah qorshaha xukuumadda dan qaran ee dibudhiska xarumaha dowladda kuwaasi oo laga dhisayo wadada jayga ee u dhow garoonka caalamiga adancadde ee muqdisho xamse cabdi bare ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo si rasmi ah u dhagax dhigay dhismahan ayaa bogaadiyey
hay-adda n c a iyo hay-adda data protectionka iyo hay-adda tayadhowrka marka afartaas hay-adooday mid wasaare tahay ayaa insha allah dhismayaashooda meeshan ayaa laga bilaabi doonaa waxaan rajeynayaa insha allah durbadiiba inay dhammaystirmaan waan u mahad celinaynaa ciddii ka qayb qaadata ee ka qayb qaadatay oo hawshaas ka shaqaysay wasaaradahaas ama hay-adahaas oo runtii culays badan ka haystay xafiisyada iyo deegaanada ay ku shaqeeyaan ayaa guul aynaan maanta insha allah meesha aan ka dhagax dhignay marka waa ku faraxsannahay waa un horumarka waddanka ka jira ee maalinba aan tallaabo qaadayno dhinaca horumarka usii qaadan bay ka mid tahay waana guul insha allah waan u hambalyaynayaa hay-adaha maanta meeshan aan uga dhex dhignay dhismayaashooda marka shaqo wanaagsan iyo guul ayaan idin rajeynaya waa mahadsanti si kastaba xukuumadda danqaran ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa dadaal ugu jirto dib u dhiska xarumaha dowladda soomaaliya